alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima clamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabu dacwa walbayinaat dacwadii iyo cadaymihii waxaa sheekhu yihi tushtaraadu dacwa dacwo ayaa la shardiyaa cinda qaadin qaadi agtii laga dacwoodo fii cuquubatin cuquubo marka ay dacwadu ku saabsan tahay ka qisaasin iyo waqadfinba weeye wain istaxaqa hadduu muto caynan cayn iyo shay hadduu muto muuqdo falow akhduhaa inuu qaataa buu leeyahay in lam yaqa fitnatan haddii aanu fitno ka cabsanaynin wa ilaa haddii kale wajaba rafcu ilaa qaadin qaadiyo garsooro in loo kor yeelo ayaa waajiba ow daynan buu mutay calaa hayri mumtanicin midaan diidanayn min al adaa'i inuu iska bixiyo ayuu ku mutay taalabahu bihi waa uu ka dooni walaa yaxilu mana xalaaloobayo akhdu shay-in wax qaadiddii oo lahu u sugnaaday inuu qaataa uma bannaana ow calaa munkirin buu ku mutay walaa bayinata lahu markhaatina uma sugnaanin akhada jinsa xaqihi buu min maalihi ka qaadan wakadaa hayru jinsihina waa lamid infaqadow jinsiga hadduu waayo cala almadhabi ow calaa muqirin mid qirsan oo ogol buu dayn ku mutay mumtanicin kaasoo iska mancinaya diidmadiisa bixintiisa ow ama munkirin diidan walahu waxaana u sugnaatay bayinatun fakadaalika sidaasoo kale weeye waqiila waxaa la yejibu rafcu ilaa qaadin qaadi in loo kor yeelo ayaa waajib ah waxaynu soo sheegnay dacwadu inay ku wareegto shan arrimood ama khusuumaadka iyo murannadu waxay ku wareegaan shan arrimood waa dacwo iyo sheegasho waa jawaabta laga jawaabayo dacwadda waa bayinada iyo markhaatiga waa nukuulka waa yemiinta iyo dhaarta waa nukuulka iyo diidmada dhaarta haddaba dacwaddii ayuu inoogu soo horraysay ayuu inoo wadaa wuxuuhi tushtaradu waxaa la shardiyaa addacwaa in laga dacwooda cinda qaadin qaadi iyo garsooro agtii in laga dacwoodaa la shardiyaa fii cuquubatin marka cuquubo aadami leeyahay loo dacwoonayo la sheeganayo ka qisaasin wa xaddi qadfin ka qisaasin wa qadfin wa xaddi qadfin weeye hadduu markaa qofku qisaas sheeganayo haddii uu markaa xadulqadaf sheeganayo in laga dacwoodo qaadi agtii ayaa shardi ah oo isagu keligii ma oofsan karo maxaa yeeley waa arrin khatarteedu weyn tahay sugiddeeda iyo oofsashadeedana waxaa la doonayaa dadaal iyo ixtiyaad in loo sameeyo markaa isagu wuxuu keligii oobsan kara ama dhammaysan kara maaha qaadi iyo garsoora weyn laga dacweeyaa qaadi un maahee dee muxakamkii ay markaa iyagu arrinta u dhiibteenna la mid ayuunbuu noqonayaa haddaba wuxuu idhi sheekhu wayn istaxaqa hadduu muto caynan cayn iyo shay muuqda ayuu mutay falow waxa u sugnaaday akhduhaa inuu qaato isagoo la keliyoobaya in lam yaqa fitnatan haddii wax fitnaa aanu ka baqanaynin qofkan wuxuu ku leeyahay shay caynahoo muuqda waxau leeyahay keligii inuu markaa isagu qaato isagoon waxba qaadiyu kor yeelin kan hayaa isagoo aan ogeyn inuu qaataa buu leeyahay waase in lam yakhaf dararan haddii aanu wax dhiba aanu ka cabsanaynin waxaase un laga maarmaan ah markanuu leeyahay cayn ayuu ku mutay ciddan uu ku mudanayaa dee inay tahay gacan gardaran oo gardarro ku haysata waa inay tahay oo masalan dee ama aan ku oggolayn ama qasbi iyo dhac iyo boob ku haysato waa inay tahay haddii qof aad ammaano ugu dhiibatay oo kuu oggoluu yahay dee ma keenayso markaa inaad intaad u soo dusto aad markaa ka kaxaysato ma keenayso biqayri idni walaa cilmi inaad ku qaatiyo gurigiisa markaas inaad isagoo aan oga inaad gishad ka qaataa middo kuma bannaanee waa inaad weyddiisataa ee waa markay gacan xadgudub ku haysataa ay kaa haysato wey marhaad ka qaadanaysaa dee neef xoolaa buu markaa kaa qaatoo neefkii xoolaahayoo halkaa dhex joogay inaad so ka kaxaysato adhiga dhexdiisa waa kuu furan tahay waa siday lam yaqa fitna haddaanu ka baqanayn qaadashada fitna iyo dhibaata inay ka timaado wa ilaa haddii kaleo dee markuu maqlay isagiina hadduu ka soo daba duulayo laystiraya oo fitna ka imanayso wajaba rafcu in loo kor yeelaa waajiba ilaa qaadin qaadi in loo kor yeelo iyo ciddii markaa kale ee dee qofka u xilsaamin karaysa ama muctasib ahaado ama amiir ha ahaado markaa qaadi ayaa loo kor yeelayaa ow daynan cayn ma mudane dayn buu ku leeyahay weliba dayntu waa xal tamuajalka dib buu inooga keeni doonaa calaa hayri mumtanicin midaan diidanayn min aladaa'i bixinta ayuu dayn ku leeyahay daalabow bihi wuu ka dalbiyo waar daynteedii lacagtaydiisii buu odhan si u gudo walaa yaxilu una xalaal noqon mayso akhdu shayin wax inuu qaato lahu u sugnaaday kanuu qaanta ku leeyahay li'anna qofkan daynta lagu leeyahay maadaamuu ogol yahay inuu iska bixiyo wuxuu xaqu leeyahay xoolihiisa halkuu doono inuu ka bixiyo mar haddii uu ku ogol yahay inuu bixiyo halkuu doono ayuu xoolihiisa ka bixinayaa adigu inaad markaa qasab aad ku qaadato wixiisii meel aanu doonayn aad ka qaadataay kuma bannaana haddii aad qaatana ma milkinaysee waad celinaysaa hadduu agtaada ku dhintana waad magdhabaysaa ow calaa munkirin buu ku leeyahay daynta wuxuu ku leeyahay nin dafirsan walaa bayinata lahu wax markhaati u haysaana ma jiro akhada wuxuu qaadanayaa jinsa xaqihi xaqiisa wax la jinsiya ayuu min maalihi ka qaadanaya maruu u guulaysto waxay xaqiisii isku jinsi yihiin lacag bay ahayd lacag buu ka qaadan raashin bay ahayd raashin buu ka qaadan adhi bay ahayd adhi buu ka qaadan waxay xaqiisii isku jinsi yihiin wakadaa hayra jinsi waxaan la jinsi ahayn xaqiisii buu qaadan in faqadow hadduu jinsigii xaqiisa waayo calalmadaabi haddaan qabno daruura ayaa meeshii timi ow calaa muqirin mumtanicin daynta wuxuu ku mutay mid qirsan laakiin mumtanic ahoo bixintiisa markaas aan ogolayn waa qirsan in dayn lagu leeyahay laakiin wuxuu leeyahy kaale xoogiga qaad waa mumtanic waa mid markaa ismancinoo markaa iska reebaya bixinteeda ow munkirin ama diidan wuxuu ku leeyahay mid aan ogolaynba dayn in lagu leeyahay walahu bayina markhaati baan u haysaa fakadaalika sidaasoo kale weeyaanoo xaqiisii ayuu ka qaadan isagoo la keliyoobaya jinsiga dayntaa hadduu helo haddii kalen min hayrihi buu ka qaadan wakiila waxaa la khilaaf baa ku jira yejib rafcu ilaa qaadin mee mar hadduu ogol yahay ama waaba inkirsaya markhaatiyadaysa waxa sahlan inaad garsoorka geyso dee bixi baa laloo bixinta waa lagu qasbi ama markhaati war ku sugma waa laga qaadi doonaa ee waxba yaanu markaa isagu si hoose uga qaadanin arrimahanna markaa waxay u deliishadeen xadiidkii bukhaari iyo muslim ee wariya caaisha laga warinayay inta bintu cutba waxay tii ya rasuul allah ninka abu sufyaan la yidhaah waa nin shaxiixa ima siinaya nafaqada wixii ku filan iyo carruurtayla waxaan maalkiisa ka qaatay isagoon ogeyn mooyaane arrintaa wax ma ku sugan yihiin markaa nebigu khudii min maali bilmacruufi maa yakfiiki wawaladika adiga iyo ilmahaaga wax idinku filan si wanaagsan oo macruufa uga qaada buu yidhi markaa jinsi iyo khayraljinsi midkay doontaba ha ahaatee nebiga ayaa markaa ogolay weliba waxay leeyihiin wax dimo ku sugan bay ahayd oo dee nafaqadani waa wax dimada ninka lagu leeyahay markay cayn tahayna waabay ka sii awlaysan tahay bay leeyihiin waidaa jaaza haddaba markuu bannaanado alakhdu qaadashadu falahu waxaa u sugnaaday kasru baabin albaab inuu jebiyo wa naqbu gidaarin gidaar inuu qodo oo laa yasilu lmaala laa yasilu ilalmaali aanu ilalmaali aanu gaadhayn ilaa bi isaga mooyaane uma almaakuudu kan la qaatay ee min jinsiha iyo tamalaku waa mulkinaya wa min hayrihina yabiicuhu waa iibinayaa wa qiila yajibu rafcu ilaa qaadin inuu koryeelaa waajiba yabiicu iibiya waalmaakuudu kan la qaaday madmuunun calayhi weeye fil asaxiib oo fa yadmanu waa mag dhabaya in talifa qabla tamalluki wa baycihi hadduu mulkiyo walaa yaahudu fowqa xaqiina ma qaadanaya in amkanahu اliqtisaaru haddii ay suurtagal tahay inuu ku gaabsadaa walow wuxuu leeyahy aakhidu maali hariimi hariimihi kuu daynta ku leeyahay kuu ku leeyahay xoolihiisa inuu ka qaato ayuu leeyahay waxa uu sheekhu leeyahay uma idaa waidaa jaaza alakhdu marka ay ninkii hantida lahaa ama cayn haatee ama dayn haatee u bannaanaato alakhdu qaadasho ayadoon markaa garsooro loo kor yeelin waa masalooyinkan aynu ka hadlaynay markay taasi u bannaanaato falahu waxa u sugnaaday kasru baabin albaabjebintii wa naqbu jidaarin gidaar qodiddii albaabka iyo gidaarkaasoo laa yasilulmaala waa nasculkhaafid baan ugu lisay ilalmaali aanu gaadhaynin ilaa bihi yacnii albaabjebinta iyo gidaar daloolinta mooyaane si kale aanu ku gaadhaynin inuu albaabka jebiyaa buu leeyahay gidaarkaana dumiyo leanna waxaa idhaha man istaxaqa shay-an istaxaqa alwusuula ilayhi qofku hadduu shay muto gaadhidiisana waa leeyihi raashin baad ku lahayd bakhaarkiisiioo halkan yaalla ayaad caweeshay inaad baguga albaabka ka dhigto ama gidaarka markaa xagga aad ka soo jabsatood intaad ku lahayd ka rarato ayaad xaqu leedahay markaa kasru baabin wanaqbu jidaarin laa yasilu ilalmaali aanu gaadhay ilaa bihi isaga sidaa mooyaane ayuu leeyahay hadduu qofku soo weeraro dee inaad disho ama xoolihiisa aad baabiiso mayo si kale aanad ku magdha aanad iskaga celin karaynin dee xaq baad u lahayd waxa uu sameeyeyna markaa ma magdhabayo oo wax magdhowahoo lagaga yeelanayaa ma jiro haddiise dee isaga oo markaa halkanba hadduu dee halkan yarba ka tallaabsado kala soo bixi karaya inuu markaa gidaar dalooliyo iyo inuu albaabjabiyo tolomar mar hadduu si kalo uga u gaadho uu helayo haddaba wuxuu uhi uma almaakuudu shaygan la qaaday ee uu ninkani qaatay min jinsihi ee jinsigiisa ayaa tamallaku ugu mulkinayaa mar hadduu jinsigiisii yahay waxaanuu qaatay raashin buu ka qaatay isna raashin buu qaatay neef xoolaa buu ahaa neefkii xoolaa buu qaatay iyo tamallaku waa mulkinaya xaqiisuu bedel ka noqonayaa markuu yidhahdo macnaa waan mulkiyey wa min hayri walmaakuudu kala qaaday min hayri min hayri jinsi xaqihi shay aan xaqiisii jinsigiisii ahayn buu qaatay dee lacag buu ku lahaa awruu leeyahay buu kaxaysay muxuu samayn markaa yabiicuhu waa iibinayaa isagu ha iibiyo waqiila yajibu rafcu ilaa qaadin inuu kor yeelaa waajiba yabiicuhu qaadigaa soo iibiya leanna waa maal hayr oo markaa dee naftiisa ugu tasarufi maayo inta la iibiyo ayuunbuu wixiisa ka goosan wixii kalena dee waxa u celinayaa markaa ciddii lahayd ayuu u celinayaa waxa uu sheekhu yidhi walmaakuudu kan markaa la qaaday madmuunun calayhi ninkan ayuu qaaday ayuu madmuun ku yahay damaankiisa ayuu ku jiraa filasaxi haddaan qaban waayo liqaradi nafsihi ujeeddo isagu uu leeyahay buu u qaaday wuxuu ka dhigan yahay sida qof haddaad baayacaad u qaaddo shay dameenkaagu gelayaa hadduu kaa dhacu jajabo waa lagu yeelanayaa leannu maaligii lahaa ma magdhabayo ee uma idmin ayaan leeyahay taanigaas xag horjeeda wuxuu leeyahy ma magdhabayo min hayri tafriidin haddaanu tafriid ama tacaddi ku samaynin ma magdhabayo leannu qaadashadiisa ayuu mutay lacagdiisana dayntiisa inuu ku bixiyo ayuu mutay waxayse leeyihiin markii la isku khilaafsanya waa marka ay u suurto gashay inuu iibiyo yacni markaa uu dhinto isagoon weli iibin iibkii aan u suurtogelin hadduuse iibkii u suurtogeluu samayn waayo wuu damaanaya markaa hadday siyaada ku timaaddo uu kordhana markaa ninkii laga soo qaaday unbaa yeelanaya markaa fayadmanu wuu magdhabayaa in talifa hadduu dhinto qabla tamalluki intaanu mulkin wa beyci intaanu iibinin wuu markaa magdhabayaa oo wuxuu ku magdhaabay mala ka badan qiimihiisa maalintaa uu qaatay ilaa maalintaa uu dhintay si qaasiimka oo kale liannu bikayri idni lmaaliki buu u qaaday liqaradi nafsihi walaa yaahudu mana qaadanayo fowqa xaqihi inamkano hadday suurtagashay aliqtisaaru gaabsasho hadday suurtagal tahay inaad ku gaabsataa xaqaagii kama badsan kartid lannu maqsuudkii ayaa markaa kuu xasilaya hadduu wax dheeraada qaatana wuu magdhabayaa masalan waxaad ku lahay dee neefadhiya dee labiyo saddex waan ku hagaajinayaa laguma gola kaagu kaxayso dhowr gadbadoo raashina baad ku lahayd intii un qaado hadday kuu suurto gasho wax dheeraada ha qaadan oo hadday kuu suurto gasho hadday kuu suurtogeli weydo dee wax ka badan inaad qaadato mooyaane waxa ka badan waad qaadan laakiin intaadun baad yeelanaysaa wixii kalena waad iska soo celinaysaa walow waxa u sugnaaday akhdu maali hariimi hariimihi kuu daynta ku lahaa kuu ku sii lahaa inuu xoolihiisa qaataa buu leeyahy nin buu dayn ku lahaa waa dayndaydii isii buuhi warniyo mid halkanaan anna wixiiba ku leeyahay oon ka soo saari waayey buuhi kaa inuu markaa u gudbo oo isagana markaa isagoonaga in wixii ka qaato ayuu leeyahay laakiin waxay yidhahdeen waxaa shardi ah hortu kan adigu aad qaanta ku leedahay xoolihiisii waa inaad weydaa qodobka labaad kan labaad ee daynta lagu sii leeyahay waa inuu dafirsan yahay ama uu diidan yahay midda laba kan qaatay waa inuu ogeysiiyaa kii uu isagu qaanta ku lahaa kuu ku sii lahaa inuu ka sii qaatay waana inuu ogeysiiyaa kan lafdiisa yacni arrimahaasay markaa ay shardi uga dhigeen waladharu adar waxa weeye ana almuddaciya muddaci man yukhaalifu qowluhu daahira kuu khilaafsan yahay weeye waalmuddaca calayhina man yuwaafiqu waa ku waafaqsan yahay faidaa aslama zawjaani markay soo islaamaan qabla waطin ayadoon mucaamiliya galma dhex marin faqaala ninka yidhi aslamnaa macan mar baan wada islaamnay fa nikaaxu baaqin weeye wa qaalad ayana waxay tihi murataban fa huwa muddacin isaga ayaa mudduciya halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa masale muhiim u ah garsoorka waana furaha iyo albaabka dacwadda laga galo haddii kaasi qaldamana xukunkiiyo waxa ka soo baxayaana waa qaldabayaa waxa weeye mudduci iyo muddaca calayhi waa sheegte iyo loo sheegte waa in la kala yaqaanaa marka dadku yimaadaanay wax sheegtaan waa inaad garan kartaa ka sheegtaha iyo ka loo sheegtaha ilayn midba waxbaad u diraysaa kan sheegtaha waxaad u diraysaa markhaati haddii loo qiri waayo kanna dhaar baa lagu yeelanayaa marka waa inaad kala garataa haddii kaley kaa murugto go'aan saxina kaa soo bixi maayo haddaba tii buu inoo sheegaya wuxuu leeyahay man ilmuddaci wa man ilmuddaca calayhi yaa mudduciya yaase muddaca calayhi ah waxyaalo badan bay ku kala saareen laakiin isagu hadda laba qodob oo adharka iyo muqaabilku ay kala qabaan ayuu inoo sheegayaa waxaanu yidhi sheekhu waladharu adhar waxa weeye ana almuddaciya muddaci waxa weeye man yukhaalifu waa kuu khilaafsan yahay qowluhu hadalkiisani iyo sheegashadiisani addaahira sida muuqata ayay khilaafsan tahay wa ana almuddaca calayhi ka muddaca calayga wax loo sheeganayaana waa man mid yuwaafiquhu qowlkiisu daahirka iyo sida muuqato uu khilaafsan yahay uu waafaqsan yahay man yuwaalmuddaca calayhina waxa weeye man yuwaafiqu mid waafaqsan yahay qowlkiisa oo daahirka iyo sida jirta masalan hadduu nin nin dayn u sheeganayo hadduu wax u sheeganayo ama waxa u sheeganayaa cayn iyo shay muuqdahaada ama dayn ha ahaado kan kalena dafirsan yahay dee kan wax sheeganaya hadalkiisa markaad eegto daahirkuu khilaafsan yahay dee daahirka iyo sida jirtaa waxa weeye inaan qofkan waxba lagu lahayn baraa'atu dima wax la yidhaahdo qofkan dumaddiisu inay beri tahay baa asalah aan waxba lagu lahnayn markaa sidaa daahirkaa wax khilaafsan buu sheeganayaa waa muduci kan wax loo sheeganayaa isagu wuxuu le waxba layguma laho asalku waa inaan waxba lagu lahayn waxba inaan lagu lahayn weeyi ilan wax lagu yeeshaa waa wax gadaal ka imanaya laakiin asalka qofku wuxuu soo dhashaa isagoo beri ah sidaasuu markaa marka dambe wax fulaano wax lagu yeeshaa kaasi waxa weeye adharku siduina yidhi muqaabilul adarka waxay yidhaahdeen muduci waxaa la yidhaahdaa man low sakata khulliya walam yutaalib bishayin waa ka tubkujooggaahe hadduu aamuso la iska sii daynan waxba rabin waxba laga doonaynin waa ninkan tubkujooggaahe isagu wax soo kiciyey ee wax raba isagu hadduu iska aamuso ou dacwada ka hadho waddadaa iska marabcid baa ka daba tegaysaa kaa waxaa la yidhaha isagu wax doonaye hadduu aamusana dee wax laga dalbayaa aanay jirin waxaa la yidhaahdaa muduci muducaaleyna waa ka aan loo la sii daynaynin ee aan las hadduu aamuso ila isagii baan la haysaayo wax laga raadinaya hadduu shirta iska galaama halkaa iska mar waa la soo qabanaya isaga laakiin kii wax sheeganaya hadduu allah ka baxo cidina ka dabate warkaani wax sheega cid odhan mayso ka muqaabilu adharkuna waa kaas buu leeyahy waxyaalo badan baynu nidaam alqada fi sharica alislaamiya aynu ku sheegina isaga dib ugu noqda haddaba labadani labadan qowl mararka qaarkood bay iswaafaqayaan mararka qaarkoodna way iskhilaafaan wuxuu markaa tusaale inooga dhigtay hal masalo oo ay iskhilaafayaan haddaad muduci tidhaa man yukhaalifu qowluhu daahir mudacaleyna man yuwaafiqu qowluhu aldaahir yacnii sibay masaladu noqonaysaa haddaad tidhaahda muduci waa man low sakata khulliya walam yutaalab bishayinna muducigii mid kaluu noqon mudacaleyna man laa yukhalla walaa yakfihi sukuutu masalada waa isku khilaafaysaa labada qowl waa masaladan wuxuu yidhi fa idaa aslama zawjaani laba isqabaa markay islaamaan qabla waطin ayagoo aan mucaamala dhex marinuun jidhkoodu iskaadhin maxaynu taa ku soo marnay aayaadka qur-aankiina sheegay kutubtana aynu ku soo marnay haddii labada qof ee isguursaday ama midkood ama ay ridoobaan ama midkood ridoobo ama islaamaan ayagoon isarag maxaynu soo nidhi tanajasat ilfurqa markaasay kala dhaqaaqayaan sow sidaa may ahayn haddaba fa idaa aslama zawjaani qabla watin faqaala ninkii wuxuu uhi aslamnaa macan hal mar baanu wada ashaadanay islaantan fa nikaaxu baaqin guurkayagii waa jiraa dee xaas baanu nahay wa qaalad ayadiina waxay tidhi murataban aslamnaa murataban ma waa kala dembayne oo wax guuri nagama dhaxeeya wadaanikana layga mariyo fa huwa ninku haddaba adharkii haddaan qabanno mudacin isaga ayaa sheeganayo muduciya li'annu inay islaamnimadoodu mar wada dhacdaa waa khilaafu daahir baa la leeyihi daahirka way khilaafsantay hal mar inay wada shaataan oo kelmadda ugu dambaysa ay kuma wada dhawaaqaan waa khilaafu daahir baa la leeyihi ayadaa muddaca calayhi ah oo markaa qowlkeedu daahirka waafaqsan yihin haddaynu nidhaahno muduci waa ka hadduu aamuso laga hadhayo mudacaleyhina waa ka hadduu aamuso aan laga hadhaynin haddaynu saan idhaahnana ayadaa gabadhu muduciyad noqonaysa ninkuna mudacaleyhi buu noqonayaa oo waxay leeyihiin haddii uu isagu aamuso dee laga hadhi maayo waxay sheeganaysaa nikaaxii inuu fasakmay dee waxaa la leeyahay dhaaro ninkii baa leeyahay dhaaro si uu guurkii u sii jiro ayaa la leeyahay dhaaro markaa haddii aynu kii hore ku soconay zawjada dhaaranayso nikaaxii waa kor noqonaya haddaynu kan dambe ku soconnana isaga ayaa dhaaranaya oo nikaaxiina waa sii jirayaa haddaynu labada qowlba masalada ku socodsiinno wuxuu uhi wamata dacaa goorta uu sheegta naqdan ushturida waxaa la shardiyaa bayaanu jinsi bayaanu jinsin jinsi caddayntii wa nowcin caddaynteed wa qadri caddaynteed wa sixatun wa takasurunna wa sixatin wa tagsiirin sixa iyo tagsiirna waynu caddeeya in ikhtalafat bihimaa qiima hadday isku khilaafayso aw caynan buu sheeganayaa tandabidu koobmi ka xayawaaninba wey wasafaa bisifati salam waqiila waxaa la yajibu macaha dikru lqiima ayaa waajibaya fain talifa hadday dhibto wahiya mutaqawima wajaba dikru lqiima ayaa waajibaya aw nikaaxan buu sheeganayaa lam yakfil iطlaaqu cala lasaxi kuma fila bal yaquulu nakaxtuhaa biwaliyin murshidin washaahiday cadlin iyo waridahaa baan ku guursaday in kaana yushtarad haddii la shardinayo fain kaanad amatan hadday tahi falasax wujuubu dikri lcajzi can tawlin her gabadh xoraa inuu ka cajisay waa inuu sheegay wa khawfi canatin iyo zine ka baqadkeed aw caqdan maaliyan buu sheeganaya ka baycin wahibatin ka fal iطlaaqu ayaa ku filan fil asaxi halkan sheekhu wuxuu inooga gelayaa shuruuddii dacwada shuruuddu dacwa waxaynu ku soo marnay waa lixoo kitaabulqasaama ayaynu ku soo marnay fuqahaduna halkan ay ku sheegaan isagu markaa qaarunbuu inooga sheegay intii kale inooma sheegin shardiga koowaad ee dacwadda loo shardiya markay dacwa saxiixa noqonayso waxaa la yidhaha kownuhaa macluuma haaliban kownuhaa macluuma haaliban waxaanuu sheeganayaa wax macluuma ahoo la garanaya waa inay tahay waxbaan sheeganayaa dayn baan sheeganayaa lacag baan sheeganayaa keliya laga yeeli maaye waa inuu wax cad oo la garanayo qadarka iyo saa iyo saas sheegtaa waxay yidhaahdeen waxa shardiga kownuhaa mulsima waa inaanay sheeko iyo war noqonne dacwaddaadu dacwad qofkan wax saaraysa oo wax ku laasiminaysa oo aad wax kaga rabto waa inay tahay oo shaygaasu aanu kala iibsannay iibsaya baanu kala iibsannay lacagtii waan siiyey waxaan ka rabaa inuu guddoonsiiyo shay buu ii hibeeye yacnii keliya un hadday tahay shay buu ii hibeeye un hadduu yidhaahdo oo dacwaddiisi intaa ka dhigo lama aqbalayo markaa ilaa uu yidhaahdo markaa yacnii shaygaa waa ii hibeeyey oo waa i gacan geliyey oo waxaan ka rabaa inuu dee hadda i siiyo marka waynay mulsimo tahay inay war iyo sheeko ahaanine dacwaddu dacwad wax laasiminaysa waynay tahay waxaa kaloo layidhi kownulmuddaca calayhi mucayanan kan wax loo sheeganaya waa inuu yahay mucayan hargeyse waxba uma sheegin karti cid baa yani waxaasaa la ii geysay yaa kuu geysay beriya baas lagaa dhegaysan maayo waa inaad tidhaha ciddanaa ii geysatay labadanaa ii geysay saddexdanaa ii geysay kanaa ii geystay waa inaad tidhaahdaa waxaa kaloo shardiga baa la yidhi qofkan wax sheeganayaa dee waa inuu qof muslima yahay ama qof galo oo dee ammaan lahoo sida dee dimi oo kale waa inuu yahay ee xarbi ay xabaddiisuu ka gaalaan dagaalamayno xabaddiisuu keen jirto wax sheegashadiisa ma ansaxayso ninkaasi waa ku caayiyo col baanu ahayn nin baa la ninkaasaa ku caayiyo col baanu ahayn buuri haduu caayiye macnaa xarbi ay xabadduba isuu keen jirto isna kow inaga sinay inaan kow ka siya dacwadsi ma ansaxayso waxaa la kownuhaa kownuhumaa mukalafayni ka wax sheeganaya iyo ka loo sheeganaya waa inay mukalafan yihiin labaduba waa inay qaangaadh yihiin caqli leh dee mid waalan iyo sabi wax ma sheegan karaan dacwadda waa loo oogayaa i weligooda u oogayaa haddii wax loo sheeganayana waataynu sheegnay marka markhaati la hayo ayuunbaa wax loo sheegan karaa weligoodaana markaa la dacwaynayaa waxaa shardiga lixaada ugu dambeeyaa yahay cadamu munaaqadati dacwa ukhraa lahaa waa inaanay dacwaddu iska hor imanin haddaad tidhahdo waxaan sheeganayaa ninkaasi inuu dilay haddana mid kale kor soo tira waxaan sheeganayaa inuu kani dilay dacwaddaadi mutanaaqid bay noqotay markaa waa iska hor timi dacwad iska hor imanayso isburinayso waa inay noqon waxaa loo shardiyaa lixdaa shardi ayaa dacwadda loo shardiya haddaba mid iyo labu inooga sheegay wuxuu uhi wamata dacaa naqdan markuu sheeganayo ninku lacag ushturida waxaa la shardiyaa bayaanu jinsin jinsiga lacagta inuu sheego waa lacag dalkaasi leeyahay horta imminka markay shuruuddan taxayaan xilligaa lacagaha la isticmaali jiray waxay ahaayeen diinaar iyo dirham diinaar iyo dirhamna dirhamkuna wuxuu ahaa fida ama silvar saafiya diinaarkuna dahab buu ahaa marka waxay leeyihiin bayaanu jinsin waa inuu caddeeya dahab iyo fidda midkay tahay wa nawcin waa inuu caddeeyaa mid khaalisa inay ahayd iyo mid wax ku jiraan inay ahayd wa qadrin waa inuu caddeeya u dhahdaa intaasay tiradeedu ahayd wa sixatin wa tagsiirin yacni marna lacag la jarjaray oo sidii lacagnimo loo jarjaray oo saxiixa bay ahayd marna dee midu kuuskuuso mararka qaarkood madruub iyo sabaa'ik bay yidhaahdaan marna sixatan wa tagsiiran yacni mid dee saxiixa iyo mid jajaban miday ahayd in ikhtalafat bihimaa qiima hadday qiimuhu isku khilaafayo waa inuu saa u sheegtaa lacag baan sheeganaya waa inaanu odhanin hadda waa inuu idhaahdaa intaasoo shilin somalilaana baan sheeganaya intaasoo doolara baan sheeg intaasoo bira baan sheegan intaasoo ayaan sheeganaya waa inuu idhaahdaa ow caynan buu sheeganayaa shay caynahoo muuqdaa oo haddii markaa laakiin sixada iyo tagasurka aanay isku khilaafayn waxba looba bixi maayo bay leeyihin ow caynan buu sheeganayaa shay muuqda oo tan dabidu koobmaysa ka xayawaaninba weeye maryuu sheeganaya gaari buu sheeganaya wasafaha bisifati salam sifadii salamka ayuu ku sifayn gaari noocaasa oo shirkadaasa modeelkiisu ay yahay oo kan yahay oo kan yahay buu sheegi hadduu neef xoolaa yahay neef xoola caynka iyo caynka iyo caynkaasaba odhan waqiila waxaa la yejibu macaha dikru lqiima qiimaha sheegiddeeduna waa arrin laga maarmaano waa inuu qiimahana sheegaa leannu mar hadday dhimato markaa dee qiimaha ayaa waajiba fain taliba hadday dhimato wahiya mutaqawima iyadoo waxaana wax mutaqawima uu yahay wajaba dikrulqiima qiima inuu sheegaano waa laga maarmaan ow nikaaxan hadda waa kownuhaa macluuma waa shardigii koowaad baynu ku jiraa inay macluumo tahay dacwaddu wuxuu yidhi dayn iyo cayn ma sheeganaya nikaaxan buu sheeganayaa ruux dumara ayay istashkiinayaanoo guur buu sheeganayaa inuu qabay afadiisiisa buu sheeganaya lam yakfil itlaaqu cala alasaxi idlaaq keliya waa xaaskaygii ha laygu daro uun laga yeeli maayo idlaaqaa bal yaquulu wuxuu odhanayaa nakaxtu haweenaydan waxaan ku guursaday biweliyin murshidin weli rashiid ah oo bimacnaa dee caadilo baa looga jeedaa ayaa ii guuriyey washaahiday cadlin laba marag oo caadilina waa joogeen goobtii laygu guurinayey wa ridaahaa raallihaanshaheedaa laygu guriyey in kaana yushtarad haddii raallihaanshaheeda la shardiyo dee masalan gabadh carmal oo kale hadday tahay oo raallihaanshaheeda la shardinayo hayr mujbare ay tahay waa inu idhaha iyadoo ka raalli ah haddii kale iday yartay aabbaheed baa ii guuriyey yacni oo weli murshida ahaa markhaatiyadeediina laba markhaati oo caadiliinina laakiin waafadaydii ha laygu dara keliya laga yeeli maayo fain kaanad amatan hadday addoon tahay haweenaydanu guurkeeda sheeganaya falasaxu waxa weeye isagoo arrimahana sheeganaya wujuubu dikri alcajzi can tawlin maxaynu nidhi haweenay addoona markuu guursanaya ninkaa xor tahay laba arrimood ayaa laga maarmaana gabadh xora inuu sadaaqeed kari waayo iyo inuu zino ka baqdo labadaas shardi bay ahayd waman lam yastadic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati mima malakat aymaanukum min fatiyatikum muminaat markaasaa ilahay wuxuu sii yidhi daalika liman khashya alcanata minkum waa ciddii zina ka baqataa markaa wajaba waxaa waajiba falasax wujuubu dikri cazi can tawlin wa khawfi canati waa inuu sheegaa yacni waa dhaha haweenadan waa lai guuriye oo sidaasaa weli iyo igu guuriyeen markhaatiyadii aniga oo weliba meher gabadh xorana aan karaynin zinana ka baqday ayuu odhan ow caqdan maaliyan buu sheeganayaa caqdi iyo heshiis maaleed buu sheeganayaa ka baycin waxay kala iibsadeen wahibatin wuxuu u hibeeyey kafar idlaaqu fila sax idlaaq baa ku filan oo inaa ninkaa waxbaan kala iibsanay wixii aan ka iibsaday baan ka rabaa waxbuu i hibeeyey wuxuu u hibeeyey ayaan ka rabaa waa ku filantay taas saaniguna wuxuu leeyahy maya si nikaax oo kalea loo shardiyaa waman qaamad calayhi bayinatun ka markhaati ay ku qumta falaysa lahu taxriifu lmuddaci bale fain iddacaa adaan ow ibraa'an ow shiraa caynin hadduu sheegto ow hibata waiqbaada hadduu sheegto xallafa wuxuu ku dhaarsan calaa nafyihi nafyintiisa wakadaa low iddacaa hadduu sheegto cilmahu bifisqi shaahidihi ow kadibina waa lama fila saxiix waida stamhala markuu kaadin codsado liyaatiya bidaaficin si uu daaficu la yimaado uhmila waxa loo kaadin umhila alaaata ayaamin ayaa loo kaadin wuxuu leeyahay sheekh waman qaamat calayhi bayina qofka markhaati ku quma ee inta wax loo sheegtay inkiray ee markhaati ku qumay uu ku furay falaysa lahu ma sugan in taxliifu lmuddaci muddaciga inuu dhaarsado inuu dhaha soo markhaati uga furay adiguna iigu dhaaray inaad waxa igu leedahay leanna waxay yidhahdeen tani waxay noqonaysaa takliifu xuja bacda xuja qofkii isagoo xujo la yimi haddana xujo kale la kaalay xujadii laga rabay markhaatiyabay ahayd markhaati mar haddii la tacdiiliyey oo ay si cadu fureen waa dhantay xaquma le inu idhahda ii dhaaro ila markhaatiyadii bay durud ku noqonaysaa haddii kale fain iddacaa hadduuse sheegto markan markhaatiga lagu soo oogay addaa'an buu sheegtay wuxuu uhi waxaanay markhaatiyadu waxay ogaayeenuun berigii aan waxaan isku lahayne waa taanbixiyey ow ibraa'an buu sheeganaya waar waa kii iga saamaxay ow shiraa'a caynin inuu iibsay waar waan ka iib shaygan berigii hore isagaa la gaadhigan isagoo le unbaa ku ogeydeene waa kii iga iibiyey ow hibatiha wa iqbaadiha waxa uu sheeganaya waar waa kii hibeeye weliba gacanta ii geliyey idinku waxaa ogeydeen berigii hore isagu lahaa xallafa wuxuu ku dhaarsanaya calaa nafyihi waxa uu sheegtay inaani jirin taa wuxuu xaq u yeelanayaa inuu yidhaahdo waar waxaasaa jiro caddaynna aniguma hayo waataan ku siiyey waataad iga saamaxday shaisha waan kaa iibsaday waad ii hibaysoo gacantaad ii gelisay markhaatina anugu maanta ma hayo ee adigu igu dhaara inaanay jirin saas inaanay jirin in igu dhaaro xaq buu leeyay markaa waxaad ku dhaarataa inaanad xaqaa iga gudanin inaanad iga daynin inaanad iga iibinin inaanad ii hibaynin ood gacanta ii gelinin waa masaladaan idin lahaa haddii qofka wax loo sheegtay uu qirto oo yidhaahdo shaygaa waa jiraa waa sidaa laakiin waan ku siiyey ama waad iga saamaxday dacwaddu way isrogaysaayoo halkii muducigii hore ahaa mudacaleygi baa muduci noqonaya muducigiina mudacaleyhi buu noqonaya waxa kanaa loodhay caddaynta keen caddaynta keen baa la odhanaya waa masaladii buu markaa ka hadlaya wakadaa low iddacaa hadduu sheegtana waa la mid oo ayana wuu dhaarsan karaa fisqa shaahidihi shaahidkiisa faasiqnimadiisa ow kadibihi fila saxi wuxuu leeyahay waar markhaatigan aad soo kaxaysay markhaati beenaale inuu yahay inuu faasiq yahay markhaati aan gelin iyo inuu beenaalo yahay waad og tahay haddaanad ogeyn igu dhaaray inaanad ogeyn ilasaxi taana wuu leeyay leannu hadduu qirto shahadasi waa buraysaa taanigu wuxuu leeyahay maya ninkan waxba kuma sheeganoo la dhegaysan maayo waxaa kaloo sheekhu leeyahy wayde samhala hadduu kaadin u kaadin codsado markii bayinadii iyo markhaatigii ay ku dhaceen intaan lagu xukumin buu ihi gaqaadow ii yar kaadiya liyaatiya bidaaficin waxaanu doonayaa inuu la yimaado wax ka difaaca oo wuxuu doonayaa inuu keeno caddaymihii inuu waxan siiyey inuu ka saama caddaymaheedii buu doonaya inuu keeno umhila waxaa loo kaadinayaa alaaa time saddex maalmood waa muddo qariibo ah oo markaa waa la sugi intaa walow iddacaa hadduu sheegtay riqa baaliqin mid qaangaadha addoonnimadii faqaala wuxuu uhi kiana ana xurun baanahay falqowlu qowluhu weeye aw riqa sagiirin buu sheegtay laysa fii yaddii aan ku jirin lam yuqbal ilaa bibayina ow fii yaddii buu ku jiraa xukima lahu bihi waa loogu xukmin ilam yucraf ama ilam yacrif hadaanuilam yucraf ama ilam yacrif haddaanu garanaynin ama ilam yucraf haddaan la garanaynin istinaaduhaa inay ku tiirsan tahay ilaltiqaadin qaadid ee falow ankara sagiiru hadduu inkira wahuwa mumayizun fa inkaaruhu laqwun weeye waqiila waxa le kabaaliqin weeye walaa tusmacu la maqli maayo dacwaa daynin mu'ajalin lama aqbalayo filasaxi haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu walow iddacaa riqa baaliqin ninbaa wuxuu sheeganayaa nin qaangaadahoo caqlile buu leey waa addoonkaygii faqaala kiina wuxu uhi ana xurun xor baanahay waxba kama jiraan falqowlu qowluhu kanun baa la dhaarinoo loodhan ku dhaaro inaad xor tahay leannu asalku waa xor oo wuxuu waafaqsan yahay asalkii alxuriya ah kan sheeganayana waa inu markhaati keenaa aw riqa sagiirin mid yar buu sheeganayaa addoonnimadii oo laysa fiyaddii aan gacanta ugu jira cid kala hayso lam yuqbal lama aqbalaya ila bibayina markhaati waa in la keenaa asalku waa inaanu lahayn waa inu caddaynii markhaati u keenaa aw riqa sagiirin fii yaddii mid yaruu gacanta ku hayaabuu sheeganaya inuu addoonkiisii yahay xukima lahu waa loo xukumi bihi macnaa gacankuhayntaasaa loogu xukminayaa waase in lam yacrif ama in lam yucraf lam yacrif haddaanu garanaynin dee qaadiga ama lam yucraf haddaan la gelin sinaaduha gacantiisani inay ku tiirsan tahay ilaltiqaadii soo qaadid waxaa la og yahay ilmahan yar isagoo la turay inuu soo qaaday waxaanu leeyahay waa addoonkayga taa laga yeeli maayo markaa ila waxaa la ogyahay marka waa inuu soo qaaday baa la ogyaho taa iyada markaa laga yeeli maayo falaban kale sakiiru ki yaraa hadduu diidu yidhaha anugu addoonba mayhi wuhu mumayizu waana nin wax kala garanaya fa inkaaruhu laqwun inkaarkiisaasi waa laqwi waxa kaba jiraan waqiila waxa le kabaaliqi buu la mid noqonayaayoo riqi lagu xukmi maayo ilaa isagoo sheegta dee markhaati la yimaado mooyaane walaa tusmacuu lama dhegaysanaya dacwa daynin mu'ajalin dayn mu'ajala dacwadeed lama dhegaysanayo qaadioo waxaan sheeganayaa ninkaa inaan ku leeyahay lacag intaa leeg oo aanu ku heshiinnay sanad kadib inuu bixiyo iska soco baa lodha sanadkaa ha gaadha markay sanadkaa gaadha hadduu kuu diido soo dacwood laakiin hadda hayna wareerinna soco baa ladho maxaa yeele mar haddaan hadda ilzaam iyo bixi iyo doonidii aanay hadda la soconin dee dacwaddii faa'iido ma leh khilaaf baa ku jiray asaxu muqaabil asax wuxuu leeyahay war mee waa la dhegaysan si ay hadda ugu sugnaato oo hadhowta aan uga dafirin hadhowta si aan looga dafirin ila waaba dhiman karaaye qowlaa wuxuu leeyahay haddii maya bayino hayse waa la maqlay hadii la dhegaysan maayo faslun fima yatacallaq bijawaabi ilmuddaca calayhi waxaanu nihi doodo iyo muranku dacwa iyo jawaab soo may hayn fasalkanna waa jawaabtii fii ma yatacallaq bijawaabi lmuddaca calayhi asara idaa asara almuddaca calayhi cala sukuuti markuu ku adkaysto aamus can jawaabi dacwa inuu ka jawaabo jucila ka munkirin naakirin baa laga yeeli ee fa in iddaca casharatan hadduu sheegto faqal wuhi laa talzamuni alcashara lam yakfi ee kuma fillaa jawaab ahaan uguma filla xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo walaa bacduhaa wakadaa saasaanu yaxlifu u dhaaran fain xalafa calaa nafyi alcasharati hadduu ku dhaarto oo waqta sara calayhi uu ku gaabsa fa naakir weeye fayaxlifu lmuddaci wuxuu ku dhaaran calaa istixqaaqi duuna alcasharati mudashada toban wax ka hooseeya bijuزin juزun haba yaraadee ka hooseeya wayaakhuduhu waanu qaadan waxaa sheekhu leeyahay marka uu mudicigu dee dacwa saxiixa sheegto oo shuruuddii laga helay hadalkii waa ka soo wareegayaa mudiciga oo kii la dacweynayay buu u soo wareegayaa kani waxaa le waa kaa dhantay soo maha xaggana loo soo wada jeestoo la wadeegay asara idaa asara almuddaca calayhi cala sukuuti can jawaabi dacwa juuqba waa ka soo bixi waay saasunbuu eegayaa waa midhig midhig leeyahay can jawaabi dacwa mana aha waxaan aamusiiyey yacnii dahsho iyo wareer ma aha ila qof baa laga yaabaa inuu waxanba ku wareeraba oo naxabo oo anfariiro mid iska dee badowa ama doqona markaasoo aan waxba kala garanoo dhaandhaan ama segagara ama sacsacana ma aha waa qof wax kala garanaya dahsho iyo wareerna kama muuqanin shib shibtu muu galay jucila waxaa laga yeeli le hadduu markaa yar wareero waa la yar sugi haddii aanu garayn waa loo sharixi mase aanu waxba garayn waa loo sharixi markaa wuxuu leeyahay jucila waxaa laga yeelayaa oo laga soo qaadayaa ka munkirin mid diiday oo kale wixii loo sheeganayay diiday naakirin oo dhaartiina ka joogsaday wixii loo sheeganayaa mid diiday dhaartiina ka joogsaday baa laga soo qaadayaa oo markay halkaa maraysa maxaa la samaynaya tallaabadu maxay ahayd in muduciga dhaarta lagu celinayo adugu dhaaro oo mudo laakiin qaadigu wuxuu odhanayaa intaa ka hor war ka jawaab waxa laguu sheeganayo haddaad ka jawaabi weydaad shibtaasuu ku jirto naakil baan kaa soo qaadiyo dacwadda ninkan dhaarta ninkan aan ku celin doonaba odhay markuu intaaba ku jawaabi waayo ayaa loo dhaya war dhaaro dabeetana waa lagu xukminayaa markaa shaaficiyadu sidaasay qabaan in yacni dhaarta lagu celinayo nabiguna sala la sl radd alyamiin calaa aalib ilxaq xadiid xaakim ibnu cumar ka warinayo saxiixulisnaad uu ku sheegay weliba midda labaad diidmada ka joogsigani dee dhaar beena inuu uga joogsana waa dhici kartaa dee dhaartan runtaa lafdeeda inuu markaa ka xalaal miirtayna waa dhici kartaa marka ayadoo aanay noo caddayn nukuulkaa lagu xukmin maayo iminka abu xaniife iyo imaamu axmed iyo ayaa waxay leeyihiin hadduu diido wuu markaa jawaabi waayo waa lagu xukminayaa nukuulkaa iyo diidmada dhaarta diiday baa lagu xukminayaa shaaficiyaduna waxay leeyihiin waa diidmadanu dhaarta diiday waxay noqon kartaa ninkani dee inay been ay been darteed inuu uga joogsanayo runba inay tahay oo ninkani ninka xalaal miray dhaarta inay tahan wax dhici karta marka ha ku dhaarta ka sheeganaya halla celiyo ha ku dhaarto wuxuuna daba fain iddacaa hadduu sheegtay casharatan toban buu ku sheegtay marka uu doonaya inuu jawaabo jawaabtiisay noqonaysa buu inoo sheegaya wuxuuhi ninkan waxaan ku leeyahay toban kun faqaala wuxu uhi laa talzamuni alcashara toban laazim iguma aha toban ninkaa inaan siiyaa waajib iguma aha lam yakfitaasi jawaab kuma fillaa ilaa haddii kale waxay noqonaysaa hoostus may noqonaysaa iyo hoosgelin lam yakfi xataa yaquula ilaa yidhaahdo walaa bacduhaa barhkeedna iguma leh inaan toban siiyo inayo inaan barhkeedii siiyaa toona wax ka mid a inaan siiyaa toona yacnii laasim iguma aha ilaa uu yidhaahdo leannu kan tobanka sheeganaya mid kasta wuu sheeganayaa marka dee waa inay dacwaddan loo sheeganayo dafiraadda iyo dhaartuba waa inay iswaafaqsan yihiin fa in xalafa hadduu ku dhaarto calaa nafyilcasharati toban nafyinteed wallahi inaanu toban igu lahayn buu yidhi intaasu ku dhaartay kumana filla soo maynaan odhan sida inoo iman doontana hadba qofka dacwaddiisu siday tahay buu ku dhaartaa jawaabtu siday tahay buu ku dhaartaa si kale inuu ku dhaarta lagama oggolaa soomaaliduna waxay tidhaahdaa been doodee been dhaartee haddaad been ku dooddo beenunbaad ku dhaaran haddaad iminka isku soo wax beena isku soo abaabulato dee waxa kugu filan inuu kanidhaa igu dhaariya dee sidaad sheegatay kudha maya sidaa ku dhaaran maya sanaan ku dhaaranayo laga yeeli maayo markaa ama sidaad ku dooday kitaabka ku saar ama waddaa ka bax kani siduu ku jawaabay baa la leeyahay ku dhaaro wuxu uhi laa talzamuni alcasharati soo maaha fain xalafa calaa nafyi alcasharati oo waqhtasara uu ku gaabsaday calayhi fa naakilun wuxuu noqonayaa mid diiday dee tobanka wixii ka hooseeyey ninkani tobanunbuu ka dhaartay tobankii wixii ka hooseeyey kamuu dhaaran tobankii wixii ka hooseeyey inuu ka dhaarta wuu diiday fayaxlifu lmuddaci kii sheeganaya baa wuxuu ku dhaaranayaa calaa istixqaaqi duuna alcasharati cashara wax ka hooseeya bijusin jusun wuxuunbuu ka hoosaysiin inta ugu yaru tobanka unbuu wax ka hoosaysiin marka yacnii sagaal ayuu markaa odhan inaan ku leeyahay sagaal iyo intaa inaa sandiba hal sandiba hadduu doono ka hoosaysiin karaa wayaahudu dabeetana wuu qaadan isagoon dacwadba cusboonaysin ilaa ninkani wuxuu ka dhaartay keliya dhaardus buu sameeyo toban buu ka dhaartay isla toban wixii ka hooseya ku dhaarto ha laga qaado waida dacaa maalan markuu sheegto mudaafan ilaa sababin loo tiriya ka aqradtuga kadaa kafaahu fi ljawaabi laa tastaxiqu calaya shay-an ow shufcatan buu sheegtay kafaahu waxaa ku filan laa tastaxiqu calaya shay-an ow laa tastaxiqu ma mudanin tasliima shiksi wayaxlifu waxaanuu ku dhaaranayaa calaa xasabi jawaabihi ba hadaa buu ku dhaaran fain ajaaba binafyi sababi اlmadkuuri xalafa calayh waqiila lahu اlxalafu binafyi اlmuطlaq ayuu leeyahy wuxu uhi sheekhu waida dacaa maalan maal markuu sheegtay mudaafan ilaa sababin loo tiiriyey maal sabab loo tiiriyey ayuu ku dhaartay wuxuu yidhi ka aqradtuka waan ku amaahiyey lacag intaa leen ku amaahiyaan kaa rabaa kafaahu filjawaabi kani markuu mudacaliga loo sheeganaya ka jawaabaya waxaa ku filan inuu idhaha laa tastaxiqu calaya shan waxaad igu mudataiyo waxaad igu leeday toona ma jirto inuu yidhaahdo ow shufcatan buu sheegtay shufcow wuxuu leeyahay waxaan kuu sheeganayaa gurigaasoonu nin wada lahayn qaybtiisii uu kaa iibiyey ayaan kuu sheeganayaa oon lacagtii kuu celiyaan gurigiya kafaahu waxa ku filan laa tastaxiqu calaya shayan waxba iguma mudannin ma mudanaysa calaya shayan ow laa tastaxiqu tasliima shiksi shiksigu waa qaybkan la iibiyey baabshufcayn ku soo maray shiksigu qaybkan la iibiyey ee ninkani lahaa la shufcaysanayo ayaa shiksi la yidhaha kaa dhiibiddiisa inaan ku dhiibay igumaad mudannin wayaxlifu waxaanu ku dhaaraya mutacaligu calaa xasabi jawaabihi haada hadba jawaabtiisu siday ahayd ayuunbuu ku dhaaran yacni waxba igumaa dunaan yacni shaygumaad shufcaynan inaan ku dhiibaa shiksigaa iguma mudanin taasunbuu ku dhaaran fa in ajaaba haddaba hadduu ku jawaabay markii hore binafyi sababi lmadkuuri sababtii uu sheegtay nafinteeda intaasoon ku amaahiyey baan ku sheeganaya wallaahi inaanad waxba imaahinin buuhi xalafa markaa waxba imaad amaahinin buuhi jawaabtii xalafa wuxuu ku dhaaranayaa calayhi calaa nafyi sababi wallaahi inaanad waxaad yamaahisay jirinba odhan wa hadduu sababta markii horeba anfinteeda ku jawaabay dhaartuna tiunbay daba socotaa wa qiila lahu lxalifu binafyi mulaq nafyi mulaqa waxba iguma lihid inuu yidhaahdana waa leeyi walow kaana biyadihi marhuunun hadday ku jirto oo mukran wax laga kireeyey wadacaahu maaliku ayaa sheegtay kafaahu waxaa ku filan laa yalzamunii waajib waa tasriibuhu inaan kuu dhiibaa falow ictarafa bilmilki hadduu qirto wadaca rahna welijaarata uu sheegto fasaxiixu annahu laa yuqbalu ilaa bibayina mooyaane ee fain cajaza canha hadduu ka cajiso wakhaafa uu ka baqdo awalan marka hore in ictarafa bilmilki hadduu qirto jaxadahu rahna inuu ku dafiraya walijaarata faxiilatu waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo in iddacayta milkan mutlaqan haddaad sheeganayso fala yalzamuni tasliimun wain iddacayta marhuunan haddaad sheeganaysana fadkurhu sheeg liujiiba dee aan ka jawaabaya taa sheego waxau sheekhu leeyahay walow kaana biyadii qofka hadday gacantiisa ku jirto marhuunun shay rahana buu gacanta ku hayaa ninkani dayn buu ka qaatay wuxuu yidhi shaygaa rahan iigu hay rahanu hayso ow mukran biyadii mukran wuxuu hayaa gaadhi laga kireeye ka soo qaad ama gaadhi layidhi rahanu hayso wadacahu maalikuhu ninkii lahaa ayaa ku soo dacweeyey maxkamaddu tago wuxu uhi ninkani gaadhigaygiibuu haystaa gurigaygiibuu igaga jiraa ha layga saaro kafaahu waxaa ku filan xagga jawaabta markay tahay laa yalzamunii tasliimuhu dhiibiddiisu waajib iguma aha waxba baxar ha isku gelin isagaa leh waan ka kiraysay yacnii ha isu gelin inaanu dhiibaa waajib iguma aha intaasaa ku filan taasaanu ku dhaaran falow ictarafa bilmilki hadduu qirto inuu leeyahay ninkani walaakin iddaca rahna walijaara wuxuu dhi haa isagaa guriga leh waan ka kiraysay gaadhiga isagaa leh rahan baan laakiin uga haystaa haa sow sidaa maaha fasaxiixu annahu laa yuqbalu ilaa bibayina waad qirtay ninkani inuu leeyahay soo maaha fadhi haddaba halkaa halkan horta shayga soo jooji soo caddaysa haddaba inuu markaa ayaa la leeyahay inaad rahan u haysatay inuu kaa kireeyo caddaynteeda keen baa la leeyahay adaa furaye inuu ninkani leeyahay soo maad furin halkan soo jooji baa leeyahay horta marka waxaad soo caddaysataa fasaxiixu annahu laa yuqbalu ilaa bibayina markhaati la kaalay inuu rahan kuugu dhibay iyo inaad ka kiraysatay asalku waa inaani jirin waxa uu sheeganaya aaniga saxiixa ka horjee wuxuu leeyahay hadalkiisa biduuniha baa la aqbalaya oo gacantiisana u rumaynaysaa fa in cajaza canhaa haddaba markanuu doonayay inuu jawaabo ayaa wuxuu ogyahay inaanu markhaati haynin oy ku soo oodmayso markanuu rahanta iyo kirada iyo wax markhaatiya iyo qoraaltoona bay kala samaysanin wuxaanu ka yaabayaa markuu dhaa isagaa loo rahan buu igu dhiama ugii kireeyey la yidhaahdo bes haa keen markhaatigii markhaatina waayo iska bixi unbaa loodhan taasuu ka cabsaday fa in cajaza hadduu ka caajiza haddaba markhacanhaa yacni dee bayinadiiya markhaatigii hadda ma hayo wakhaafa waxaanu ka cabsaday awalan awalan tani in ictirafaday ku xidhantay waxaanu ka cabsaday awalan in ictirafa marka horeba hadduu qira bilmilki uu yidhaahda isaga ayaa leh jaxadahu rahna walijaara inuu ku dafiro rahanta iyo ijaaradaba inuu ku dafira buu ka yaabaya markhaatina ma hayso wuxuu isleeyahay haddaad tiraa isagaa le wuu iga kireeye ama rahan buu igu dhigay inuu ku dafiraa buu ka yaabayaa markhaatina muxuu markaa xiiladiisu tahay fa xiilatuhu waxa weeye an yaquula inuu idhaahdo in iddacayta milkan mutlaqan niyow haddaad ii sheeganayso dee milki mutlaqoo rahan iyo ijaare iyo waxaagii oon iska haysto un haddaad ii sheeganayso falaa yalzamunii tasliimun waxa aad sheeganayso inaan kuu dhiibaa waajibgu maaha ilan dee kiri ugu jira ama rahan buu haystaaye weynidacayta haddaad ii sheeganaysa marhuunan shay rahana haddaad ii sheeganayso rahanu haysa ama shay aan kirayse fadkurhu dee sheega taa liujiiba anaa ka jawaabi taase taa sheego markaa muqirna markaa noqon maayo wayda dacaa markuu sheegto calayhi caynan buu u sheegtay faqaala wuxuu uhi laysa hiya li anigu melihi ow hiya lirajulin bale laa acrifu aanan garayni ow hiya liibni aifli ow waqfun cala alfuqaraa'i weeye owma sidi kadaa fala saxu annahu laa tansarifu alkhusuumatu khusuumadii ka weecan mayso walaa tunsacu minhu lagana qaadi maayo bal yuxallifu lmuddaci wuxuu ku dhaarsan annahu laa yalzamhu tasliimu udhiibidii inaanay waajibaynin in lam takun bayina haddii aan markhaati jirin wuxuu leeyahay sheekhu wayda dacaa qofkii wax sheeganayay calayhi kuu sheeganaya hadduu ku sheegto shay caynan buu ku sheegtay waa maguurto waa neef xoola waa gaadhay ayuu sheegtay faqaala ninkii ayaa wuxu uhi laysat laysa hiya li anuu mabelihiba shaygan anigu gaadhigan iyo gurigan iyo jeedan mabelihi buu intaa ma dhaafinin ow ama hiya lirajulin la acrifu war nin aanan garanayn baa ii dhiibtoo igaga tegey ow ama liibni atiflin war inan kayga yare baa leh ama kawaalanee aan hayaa leh waa cid aan lana doodi karayn lana dhaarin karaynin ow wuxuu uhi waqfun cala alfuqaraa'i war waa waqaf oo fuqaraanu hayaanuu fuqaraa lagu waqfay ow masjidi kadaa ama masaajidka caynkaasabaa lagu waqfay falaa saxu asaxu annahu laa tansarifu lkhusuuma horta khusuumadii iyo doodii iyo dacwaddii ka weecan maysa isaga isaga laga weecan maayo dooddii ka weecan mayso walaa tunsacu minhu shaygiina laga qaadi maayo o loodhan maayo keen liannahu waxaan gacanku hayntani waxay tusinaysaa milkii inuu leeyahay isagu waxaan ka soo furaynaa milkigii ma suulinayso istixqaaq cid kala mudatayna ma cadda bal yuxallifu lmuddaci muddaci wuxuu ku dhaarsan annahu laa yalzimu tasliim war waxaanaad sheegaysaa wax maahee waxaad ku dhaarataa inaanay waajibayn cayntaa inaad ii dhiibtaa hadduu markaa taa ku dhaarto dee waddadaasu ka bixi waase in lam yakun bayina haddii bayine iyo markhaati aanu meesha jirin weeye haddiise bayine iyo markhaati ay jirto dee bayinada iyo markhaatigaasaa loogu xukminayaa ee markaanay bayinana jirin waxay leeyihiin maalka muddacigaa loo dhiibayaayo cid ku haysataa ma jirto iyo mae khusuumadii waa ka weecanaysaayo dacwadii wuu ka beri noqonayaa oo xaakimka ayaa xoolii haynaya iyo mee khusuumadii kama weecanaysa maalkiina laga qaadi maayo eh dee waa inuu markaa dhaartaayuu idhahda ninkan inaan ku dhiibo shaygan waajibigu ma aha wayna qara wallahu aclam halkaa inoogu joogo